magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa martigelisay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday laguna dhaliilayay madbaxadii iyo xasuuqii ay dhowaan ciidamada shisheeye ee uganda ka geysteen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay ciidamada uganda ku dileen saddex qof oo muslimiin ah islamarkaana aan waxba galabsan dadka muslimiinta ah ee ka dhiidhinayay xasuuqan guracan ee loo geystay dadka reer buulamareer ayaa tilmaamay in ciidamada shisheeye ay dadkaasi u geysteen xasuuqyo foolxun xilli ay beerahooda iska falanayeen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dhacda xanuun sheelle waa maarna goobrokuana mayba maarnay inshagada miilang maarna korteegna amba garaabadan maarna inshagada halleeyay ciidamada uganda buulmareer maarna inshagada iyo obeerosho maarna inshada faladaayan holasho daajiyaayan walba an galabsana dembe an lahayna idoosho iyo beerosho maarna inshagada roogan ya mayba maarna hadhamaayay ciidamadii nabad nabad ma ilaaliyaane maarna inshagad maybu ah ummad dhamaayo maarna gobolka liinshaani mayba maarna gobodeena dad beerosho falada maarna inti beerosho liinka kooy laga gobodaysa qofa maarnay inshada madag bacadliingeli yaa lababereey tooray maarnay inshada cadsho maarnay inshada la jarjari sidoo kale waxa ay tilmaameen in falkan uu yahay mid guracan islamarkaana aad u xanuun badan oo aan laga aamusi karin waxa uuna daaha ka rogayaa xaqiiqada ay ciidamada shisheeye u joogaan dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya arang maarna liindulgaadad kormee arang maarna inshada nasiib darradiiyo eediyadin la waaye saas daraadiye geerida xaqu waldhamada laakiin maarna inshada may buu ah maarna inshada may buu ah dariiq sax ee maarna qofka inay ka dhamado maarna xaqee inay dadkii wadanka la sheeni dhibaato iyo maarna inshada arang maarna inshada wadanka wili sheen kadhin iyo maarna dadku la kacan sameeyaan wal nasiib darro ee uu marka maarna inshada insha Allah taala haddana maarna inshada may baa liin wada farjeen mal caasadoona maana mal caasadoona ilaa iyo maarna iyo cadaalada ku helaan si kastaba ha ahaatee ciidamada shisheeye ee afrikaanta ah islamarkaana duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa ku kacay welina ku kacaya falal guracan iyo xasuuqyo ay u geysanayaan dad soomaaliyeed oo muslimiin ah kuwaasi oo aan waxba galabsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana war ay ka soo saartay arrintan ku sheegtay in dhacdada buulamareer ay ka mid noqonayso silsilad gaboodfalle ah oo ay geysteen ciidamada uganda waxa ayna wacad ku martay in aanu dhiigga muslimiinta hadur noqon doonin islamarkaana loo argudi doono